Magaalada Jowhar waxaa laga bilaabay quudinta dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo danta yar iyagoona ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad laba boqol iyo konton qof. Barnaamijkan quudinta ah ee loo sameeyay dadkan ayaa waxaa taabagelinaya walaalo muxsiniin ah islamarkaana ugu deeqay dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo kuwa danta yar. Isaaq Xeedar Aqiil oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka naafada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa Radio Snai ugu warbixiyay quudintan loo sameeyay dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
barnaamijkan oo cuno karinta ah waxaa taabageliya oo markiisii hore bilaabay cabdi xasan cali suubi aa bilaabay Ee, wuxuu ku bilaabay eh, subaxdii roodi in- waxa- iyo shaaxuu ku bilaabay maasha allah Ee, muddo kadib waxaa kusoo biiray ilaa iyo dhowr qofoodaa kusoo biiray Ee, inta aan xaqiijin karo hadda xaaji axmed sheekhaa ka qayb ah oo oo ga- gab- gab- gabdhaha ga- magaalada ka ganacsada Ee, iyo maaragtay wiil la dhaho khaliif macalin cabdulaahi ayaa ka mid a inta aan hadda maaragta ku xaqiijin karo marka ee, markii dambe ee, waxay u bedeleen haddana maaragtay in galabtiina maaragtay loo sameeyo dadka casho waxooga ee, digir iyo maxaa la dishay galley loo kariyo iyo shaax subaxdiina roodhigaasaa la bixiyaa marka inta aan hadda aan ogahay saddexdaas qofoodaa maarayso oo bixiso sadaqadaas iyagaa la baxo wallaahi maalintii laba boqol laba boqol iyo konton aa wax ka cunta meeshaan waxaa waa naafo iyo maaragtay ruux maaragtay lixaadkiisa qababo looma kala baxsano sababtoo ah dadka baahiyaa jirta caama ciddii timaado iska cuntaa wixii meeshaan lagu kariyo ee, dadka masaakiinta oo dhan oo maaragtay iska eh, low income-ka ah way ka faa'iidaystaan wallaahi cid walba oo maaragtay wax baxsanayso waxaan leenahay welcome cabdi xasan cali suubi hadda maaragtay nin oo maaragtay ee, naafo e waaye isagaa maaragtay ee, ee, maxaa la jiri ku fakeray in dadkan uu caawiyo oo hawshaa uu bilaabo maasha allah dad badan oo kusoo daysaday way jiraan cid walba oo awoodi karta maaragtay in dadkan wax ay la qabatana waxaan leenahay annaga albaabadeena waa idin furan yihiin xilli walba waa la idin qaabilayaa soo dhowaada dadkan waa dadkiini Ee, maaragtay ee, insaanku markii oo waxaa la dhahay waadidahaba helo mid labaaduu raadiyaa laba hadduu helona saddexuu raadiyaa marka waxaan leeyahay weli ee, hawshu waa dee ciddii wax qa- oo maaragtay rabtay inay baxsato sida dadkanba maaragtay isu soo xilqaameen oo kale waxaan rajaynaynaa in dad badan ay isu soo xilqaami doonaan laakiin ewel ma jirin hawshan hadda fiidhinka waa bilowday bilow waaye dhamaystirna dabcan ee, wuu wuu u baahan yahay ee, marka waxaan leeyahay ee, dadka ciddii markaas awoodi karaysaa in dadka ay kaabto oo meesha jooga masaakiinta ah maamulku waxaan leeyahay waa kaa waa aragtaan dadka muxsiniinta ah soomaalideed way isxilqaameen kaalintooda way qaadanayaan idinna doorkiina weli waa dhiman yahay ee waxaan dhihi lahaa dadka hawsha ay qabteen waxaa loo baahan yahay inaad taageertaan oo idinkuna la arko gacan Dhinaca kale qaar ka mid ah dadka loo sameeyay quudinta ayaa ka mahadceliyey iyagoona codsaday in loo sii wado quudinta maadaama ay yihiin dad u nugul in ay wajahaan xaalad kasta oo dhanka nolosha ah.
lix liitar oo saliid ah ee muxuu ahay dee labaatan iyo shan koobo geley afar kiilo sokor baa horta aan maamulnay khaasadan anaa kariyo anaana dhiibo ajar hasanad alla iga siiyo wiilka waagan hadda oo wax noo fasiro oo jarraati ah ma jira waxaan ku codsanaynayaa hay-adda ummadda nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wixii nagu soo taageeri karaan oo inagu soo dari karaan oo inagu soo sharfi karaan aan ugu baahanay ilaahay ajar hasanaad alla ag siiyo unka ajar hasanaad alla anoogu siiyo intaasaan ku codsanaynayaa oo sharaf iyo wanaag ah Gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ku nool dadyo badan oo qaba baahiyaha gaarka ah kuwaasi oo u baahan in la garab istaago